barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin koob iyo tobanka bisha nofembar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada wax ka barta dugsiyada magaalada boosaaso oo la siiyey wacyigelin la xiriirta xanuunka h i v aidska dhowr jeer oo waxa weeye hore oo wacyigelintan oo kale la sameeyey waxay noqonaysaa boqolkiiba toban xataa hadday maskaxdooda ku harto oo qofku markuu caafimaadka isticmaalayo dhaho dandista u tagayo tooriya iga horreeya qalabka nadiif miya waxaan kaloo aad u dhiirigelinaa xilliga guurka in labada qof isguursanaya istastigareeyaan kabal testi baa la dhahaa wiilka iyo gabadha isguursanaya nolol dheer oo wakhti dheer waxa weeye ka fikiraya waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan muhiimadda iyo waxa ay ka dhigan tahay sumadda ama calaamadda ay xoolaha xoolo dhaqatada soomaalida u isticmaalaan xoolahooda sidoo kale kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay isniinta maanta inuu rumaysan yahay in dhammaan dalalka reer yurub ay usoo raran doonaan safaaradahooda magaalada qudus ayna aqoonsan doonaan magaaladaasi inay tahay caasimada israa'el kadib markii tallaabadaasi uu qaaday madaxweynaha dalka mareykanka donald trump isagoo la hadlayay dhinacyada dalkaas dalalkaasi ku madoobay e u-da amaba midooda yurub ee brussels uuna dhinac taagan yahay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee ururkaasi federica mokhere ayaa waxaa netanyahu uu aqoonsaday uu yiri trump inay tahay qudus islamarkaasina caasimada israel ayna muhiim tahay in miiska ay soo saaraan xaqiiqda dhinacyada gobolka nabaduna ay tahay mid ku salaysan xaqiiqada iyo runta oo la sheego jerusalem ayaa ah caasimada israel maanta ma jirto cidda firi karta arrinkaasi waxa ay taasi ka dhigan tahay nabadda waayo in la meel mariyo nabadda ayaa sal waxa u ah in runta la sheego ayuu yiri netanyahu
saraakiisha waaxda dabdamiska ee gobolka ku yaala galbeedka mareykanka ee california ayaa weli la tacaalaya sidii loo damin lahaa mid ka mid ah dabkii ugu baaxadda weynaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara dabka ayaa xooggiisa waxa uu ka socdaa kaymaha waqooyi galbeed ee magaalada los angeles dabkan ayaa baabi'iyey dhul gaaraya sagaal boqol iyo soddon kilomitir oo square ah iyo siddeed boqol oo guri oo ku yaala countiga santa barbara oo ka tirsan magaalada los angeles waxaana uu bilowday muddo imika laga joogo hal toddobaad
musharaxiinta u tartamaya doorashada gaarka ah ee lagu buuxinayo boosaska bannaanaada ee golaha sanadka mareykanka ayaa maanta oo isniina boosaskaasi ku qancin doona dadka codbixiyaasha ah waxa ay qabanayaan iyo sida ay muhiim ugu yihiin inay jagooyinkaasi buuxiyaan gobolka alabama waxaan ognahay waxa ay tahay alabama musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga waa musharaxa xisbiga dimuqraadiga dag jones ayaa waxa uu sheegay dadkii taageerayaashiisa ahaa isu soo baxay shalay oo axad ahayd waan ognahay muhiimadda ay leedahay alabama iyo sida ay tahay in looga fekero tani waa doorasho ku celis ah oo laga qabanaya halkaasi waa doorasho aan ugu sheegayno caalamka waxa aan nahay iyo waxaan u taagannahay ayuu intaasi raaciyey musharaxa kale ee dhinaca xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu yahay roy more oo isna ka helayo sida la sheegay taageero madaxweynaha dalka mareykanka donald trump
madaxweynaha dalka venezuela ayaa guul ka sheegtay doorashooyinka dowladaha hoose ee axaddii shalay ahee dalkaasi ka qabsoontay khudbad uu ka jeediyey telefishinka ayuu madaxweyne nicolas maduro ku sheegay in xisbigiisa hanti wadaagga uu ku guuleystay in ka badan sagaashan boqolkiiba doorashada dowladaha hoose ee degmooyinka iyo magaalooyinka guddiga doorashada ayaa iyaguna axaddii shalay sheegay in xisbiga hanti wadaagga uu ku badiyey kow iyo afartan magaalo oo ka mid ah laba iyo afartanka magaalo ee doorashadu ay ka dhacday qaar badan oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa qaadacay doorashada madaxweynaha ayaase xisbiyadan ugu goodiyey in uu ka mamnuuci doono ka qaybgalka doorashooyinka soo socda ee dalkaasi ka qabsoomi doona
duhur wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da kooxa dhakhaatiira ayaa wacyigelin la xiriirta ka hortagga xanuunka h i v ids iyo weliba sidii aan loo takoori lahayn dadka la nool saameyntan uu ku yeeshay cudurkaasi waxa ay wax ku bartaan ardayda magaalada boosaaso halkaasi loogu qabtay xubnaha dhakhaatiirta ayaa dhalinyarada kula hadlay goobaha waxbarashada iyagoo faahfaahin ka siiya sidii ay isaga ilaalin lahaayeen waa siduu warbixintan ku sheegayo wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf magaalada boosaaso waxaa maalmahan ka soconayay wacyigelin ku saabsan in dhallinyarada laga wacyigelinayay xanuunka aidiska iyo weliba sidoo kale inaanan la tikoorin dadka la nool xanuunkaasi dhakhaatiirta ayaa dhallinyarada hor istaagayay xilliga daabuurka iskuulka oo ay isku diyaarinayaan inay galaan fasallada iyagoo u sheegaya in xanuunkaasi laga fogaado maxamed cabdulaahi khuurshe madaxa hay-adda la dagaalanka iyo weliba ka hortegista cudurka h i v adis ee gobolka bari ayaa sheegay in ka wacyigelinta dhallinyarada xanuunkaasi uu faa'iido badan u yahay waxaa kaloo ugu baaqay inay gaarsiiyaan dhallinyarada kale wacyigelintaasi waxaan rabnaa inaan fursaddan marka uga faa'iidaysanno messajkan waxaan rabnaa ama fariintan in ardadu xambaarto faa'iidada laga gaaray dhowr jeer oo waxa weeye hore oo waxa weeye wacyigelintan oo kale la sameeyey waxay noqonaysaa boqolkiiba toban xataa hadday maskaxdooda ku harto oo qofku markuu caafimaadka isticmaalayo dhaho dandista u tagayo tooriya iga horeeye qalabka nadiif miya waxaan kaloo aada u dhiirigelinaa xilliga guurka in labada qof isguursanaya istastigarayaan kabal testi baa la dhahaa wiilka iyo gabadha isguursanaya nolol dheer oo wakhti dheer waxa weeye ka fikeraya calaamaduhuna ma soo baxaan xilli badan shan iyo toban sano qof h i v la nool oon hal calaamad lahayn baa jira dhaktar cabdirasaaq xasan tubaako oo ka mid a dhakhaatiirta waxa uu sheegay in khalad ay tahay in la tikooro qof la nool xanuunkaasi marka dhallinyaro waxaan idiin sheegaynaa takoorkuna waa in la takooro maaha dadka uu haleelay hadda waxaan idiin sheegayaa dhallinyaro yaryar oo lix jira ayaa jirada qaba ma sinay ku qaadeen waa maya marka maaha in la yidhahdo sinadu ka mid maaha waxyaalaha lagu qaadi karo jiradan innagooba mar walba ayna ka reebantaha muslimiinta aan laba ogolayn baa inay sinaystaan midda labaad waxaa wey takoorku aada iyo aad buu dhibaato ugu geystaa midda labaad waxaan idiin sheegayaa xiisadaha gelaysaan isugaayo waa ogahay waxa weye cilmiguna nooc kasta baraanji walba waa galaa inaad ka faa'iidaysataan in dhallinyarada horta uu ku dhaco hadda waa dhallinyaradiinan baa ugu badan lix iyo toban jir ilaa afar iyo labaatan jir sababta u keentayna waxa weeye markaa hankooda oo aada iyo aad ugu badan saa darteed marka waxaa laydinka codsanaya intiinaas sagaal boqol iyo kontonkiinaas inaad qaadaan fikradda khaldan dadka ka saadhaan qofka jirada qabo waa la noolaan ka dhaa waa la cayaari ka dhaa cuntaa la cuni ka dhaa meel baa ku wada qubaysan ka dhaan qaar ka mid a dhallinyarada ku sugan magaalada boosaaso oo la hadlay idaacadda v o a ayaa ku baaqay in la joojiyo intikoorka lagu sameynayo dadka la nool xanuunkaasi yuusuf oo aad baa umahadsan tahay niyoo dhallinyarada inta badana waafquuqaan dadkan edis ka qabo dadka badana waxaan ka codsanayaa inay dhallinyarada meelaha soo fudhiista ay ka faanin oo soo dhowayaan oo si fiican oola macyuulaan si ay macnaha aga hortagno h v idiska ama cuduro dadka cudurada san usoo dhoweyno oo mataqaanaa mataqaana oo la jalgarayno oo si fiican u dhiirigelino si ay mataqaana dadkan la nool idiska ay naaga xumaanin aysan u noqonin dad macnaha niyadooda niyajab uga qaadin waa ina mar walba garab taagnana oon dhiirigelinaa yuusuf waa mahadsan tahay v o edana aad baan u salaamayaa iyo dhegeystayaasheedaba magacaygu waa caftaax xaaji maxamed runtii ka dhalinyaro ahaanna had iyo jeer waxaan ku baaqnaa in dadka xanuunka h i v la nool aan la takoorin loola dhaqmo sidii bulshada caadiga ah islamarkaana damiir ahaanna aan loo dilin moral ahaanna aan loo jebin dabcan qofkan xanuunka h i v la nool waa qof qadar ay xaleeshay waxaa wanaagsan bulshadu in had iyo jeerba ay u aragto qof caadi ah aan laga faanin isla markaana qofka marka xanuunka qaba haddii had iyo jeer takoor lagu sameeyo waxaynu arkaynaa in qofkaasi uu isna bulshada u qarinayo islamarkaana bulsho badan uu galaafanayo laakiin muhiimadda waxay tahay haddii lasoo dhoweeyey in qofkan uu magaranaysa qof caadiya isu arkayo islamarkaana bulshadii uusan dhibaato badan u geysanayn oo xanuunkan uusan u qarinayn taasaa muhiima dabcan oo had iyo jeerba muhiim ah in dhalinyarta iyo guud ahaanba dadku ay ku baraarugsanaadaan bulshadeena soomaalida ahna xanuunkan h i v waxaynu aragnaa ceeb weyn dabcan qaabab kala duwanna sida dhakhaatiirtu sheegaan waa ku yimaada kuma yimaada sino keliya marka inaan dadka la takoorin qofka ehelkiisa hadduu ku dhaco inaan la karantiilin oon la dhibaatayn islamarkaana qofka niyadda loo dejiyo yuusuf maxamuud v o a boosaaso
duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington soomaalidu waxay ka mid tahay bulshooyinka dunida ee sida aadka ah u dhaqda islamarkaana ay lafdhabarka u yihiin xoolaha waxaana dhacda in xilliyada qaar ay xooluhu ay ka dhumaan hase yeeshee si ay u kala socdaan ayay sumdaan ama ay sumad u yeelaan taasoo gaar iyaga u ah haddaba maxayd xoolodhaqatada iyo dhaqanka miyiga ay uga dhigan tahay sumadda xoolaha wariyaha v o eda laascaanood cabdikariin olol ayaa arrintan ka wareystay salaad abshir maxamuud oo ah xeldheere dhinaca xoolodhaqashada ah reer miiga sida weyn ay u dhaqdaan waxaa ka mid a xoolaha qaybaha kala duwan geela iyo adhiga ugu horreyn inagoo geela gelayna bal dhaqanka sumadda iyo soo jiraynimadeeda iyo siyaabaha loo kala dhigto iyo bal miyiga markaad joogtaan maxay uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay xoolaha horta miyiga waxay uga dhigan tahay sumadda xoolaha in la kala aqoonsado oo nin walba sumadda uu leeyahay xoolihiisa ku aqoonsado saddex alif iyo taraar niman baa dhigtaa xoolahooday ku dhigtaan waxay u aqoonsadaan sumadda waxay ku dhigtaan inay xoolahoodii ku aqoonsadaan xoolaha kale kaga gartaan sumadda layaha birqaab iyo alifna nimanbaa ku dhigto waxay ugu aqoonsadaan xoolahoodaa xoolahoodii inay ku gartaan sidaa la-aajigeed sumaduhu horta way badan yihiin way fara badan yihiin xaymbooro iyo laba dhaad iyo areediisheed nimanbaa dhigtaa oo iyagu sumadaasu in xoolahoodiibay u gararayaan sumadaasu nif ku yaalla waa xoolahoodii sumadda oo ay iska leedahay iyo sida loo kala dhaxlay iyo in la bedelo sumadda iyo bal ka waran horta dhaqankan waa dhaqan soo jireen oo weliba jiri jiray ilaa iyo awowayaashin waa dhaqan jiri jiray oo sumadu waa sumad caanaho reeruhu kale leeyihiin waa dhaqan soo jireena waxaa weeye sumadaasu waa la yska dhaxlay ninba ninbuu ka dhaxlay qolo walba sumadoodaasay ku isticmaashaa oo waalidkood ka dhaxashay ilaa wiilka yar ilaa kii odagaayo awowgii sumadaa waa sumada la yska dhaxlo waa sumad soo jireena marka geela sumadda loo dhigayo ma in baadida lagu gartaa ma in isku sumada loo dhigto bal ka warra taasoo kale qabiilooyinku horta sumado kala gaaray dhigtaan oo nin walba baadi suucuu ku dhigtaa laakiin sumaduhu badanaaba qabiilooyinku sumaday iska raacsan yihiin waxaa weeye gela waxaa loogu dhigtaa markuu lumo in meelaha lagu doono inuu yidhahwar halbaan halkaa ku arkay sumadii niile inuu saa u soo sheego inuu ku baadi doonto sumadaha geela oo kale waad ii tirisay kuwa caanka ah ee guud ahaan deegaanada soomaalida oo dhan laga badanaa laga isticmaalo way jiraan sooma waad garan kartaa markay geelaasi meesha yimaado haa waxaa jira marka geelashu guuraan ee ay tagaan dalal kale sumado caanaho marka geelashu soo galaan la odhanayo reerii baa soo galay qabiilada caynkaasoo soo gashay waxaa weeye reer guuraata leex ka yimid halkan inoogu yimaado sumadooda waanu naqaanaa nugaasha hoose ee shishe soolal wixii ka yimaado waanu naqaanaa neefka geela marka oo kale oo sumado kale kaankaani ay ku yaalaan maxaa la yidhaahdaana oo sumado kala duwanoo marka sumadiba sumada ay dhowr sumadood ku dhacaan oo kale bal markaa ka waran waa mahadsan tahay waa kelmad muhiima waxaa weeye midaf baan kaa iibinayaa sumadaydu ii leeyahay sumadaadii buu leeyahay markaa waxaa lagu kala garan karaa tilmaamaha lagu kala garan karaa tilmaamahaas waxaa weeye mid waa qolof dhacdo oo sanadka hore qolof dhacsato dhogor baa hareerihiisa ka martay midna sanad maa lagu dhigadoo sumadii oo dhaga baa ku taalla marka waxaanu u garanaynaa qolada ku dambaysay sumadaa qoladii bixisay iyo qoladii ka dambaysay halkaasaa lagu kala gartaa sumadaa tusaale ahaan oo kale marka la yidhaahdo sumadaas horey lahayd sumadana tanaa lahayd marka laysku qabsado dhowr sumadood ay yeelato oo kale taasoo kale ma dhacdaana haa way dhacdaa waxaa la yidhahdaa hashatanoo dhowr sumadood bay leedahay oo kala kaana dhowr reer baa suntadii baa la yidhaahdaa dad badan bay sumarti baa layahay tan sumado kala kaana ku yaalla wax magacaho siyaada a male sumaduhu waa kala kaan baa la yidhaahdaa sumada tan iyo sumada tan isku mid maaha qoladaasaa gu horreysay qoladana waa ku dambaysay ka waran meesha saasaa loo tafaasiil looga bixiyaa layidhahdaa xagay kaa soo gashay siday qoladana way suntatay aiga ka warsumadiis isagu waa ka duwan tahay dee geela waa ka adegya ha ariga way ka duwantah oo arigu waa mood weeye ariga sumadiisa way ka duwantah sumad kasta waa lagu dhiga ariga lama garan karo ariga sumad kasta arigu wuu leeyahay arifiduu leeyahay canjiiduu leeyahay dhaalad buu leeyahay aigu sumad arigu sumad badan buu leeyahay sumadda ariga lama mateli karo dhegjeexuu leeyahay dhegjeexuu leeyahay dhegjeexuu leeyahay gawluu leeyahay ariga sumadiisa lama mateli karo ee geela gawla laguma dhigo dhegalix laguma dhigo arigu dhegalix buu leeyahay isma dhegl dhigtaasaa saddex meel sumadii aad la yaabtay xagga dhaqanka geela ee sida weyn aad ula yaabtay aad aragto teebay ahaydna
sumada aad aan ula sumad uga kala badan yihi xoolaha aad baa loo kala suntaado dabka waa lagu gubaa sumada aan aad ula yaabo sumad qalqala la yidhaahdo intaanu halkaa caloosha intii la mariyo oo kurska lasoo mariyo oo dheega la mariyo halkaa laga tuuro sumadaasaa aad aan ula yaabaado geela lagu dhibaa oo waa dheer tahay caanagareenkaa la mariya caanagareenkaasaa loo soo mariya kurskaa la mariya garbaha laga ridaa halkaasaa hoos baa laga marqsaarka dambaa laga ridaa sumadaa qalqalaa la yidhaha qalqalo
kaasi waxa uu ahaa salaad abshir maxamuud oo ah xeeldheere dhinaca xoolodhaqashada ah waxa uu magaalada laascaanood ugu warramaya waryaheena cabdikariin olol waa tahay nuurow aad buu mahadsan yahay cabdikariim olol markana aan soo qabto codka baxsan maxamed siciid b k iyo heeska adduunyo
abaal maanta uu gabay beriyaanu ku gelin adigoo gargaar biday waxa gacan ku siin karaa abaal maanta wuu gabay beriyaanu ku gelin cimrigiyo gugaagiyo garaadkaaga garaadkaaga kaasho guro cadalka hawl hakuway ruux goba ereyaan kagayn cimrigiyo gugaagiyo garaadkaaga garaadkaaga kaasho guro cadalka hawlan hakuway ruux goba ereyaan kagayn cimrigiyo gugaagiyo garaadkaaga garaadkaaga kaasho guro cadalka hawl hakuway ruux goba ereyaan kagayn
maxamed siciid b k intaasi haddaan uga gudubnayo heeskaasi adduunyo halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhammaantiinba mar dhow waxaa idinku soo maqan heeso kale oon ugu talagalno dabacsan in guud ahaanba dhegeystayaasha barnaamijkan ay nagula nala dhegeystaan balse bal marka hore dhinacii ciyaaraha nuurow adiga ayaa isha ku hayay wararkii ciyaaraha kuwii ugu dambeeyey bal maxaad nala socodsiin kartaa anagii dhegeystayaashaba waa mahadsantaha zahra kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska ee premier leaga ciyaartii ugu xiisaha badneed ee toddobaadkan waxa ay shalay dhex martay ama xalay fiidkii kooxaha manchester united iyo manchester city ciyaartan ayaa labada kooxoodba waxay muhiimadoodu ahayd in ay isku xigaan dhinaca kale horeynta oo manchester city ayaa baryahanba waday hogaanka horyaalka manchester united ayaa doonaysa in ay soo yarayso dhibcaha ay ku hogaaminayso hase yeeshee uma aysan suuro gelin kadib markii ay laba gool iyo gool ku badisay kooxda manchester city goolka waxaa la hormartay kooxda kubadda cagta ee manchester city waxaana u dheliyey ciyaaryahan david silva hase yeeshee daqiiqadii shan iyo afartanaad ayaa waxaa barbareeyey ciyaaryahan rashford oo u ciyaara manchester united manchester city ayaa mar kale soo ceshatay hogaanka waxaana u dheliyey ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara ee lagu magacaabo otamendi sidaana waxay guushu ku raacday kooxda manchester city dhinaca ciyaaraha kalena kooxda kubadda cagta arsenal waxay barbardhac la gashay kooxda southampton halka kooxda kubadda cagta liverpool ay barbardhac gool iyo gool ah ay la gashay iyana kooxda kubadda cagta everton oo ay isku magaalo yihiin oo ay ka wada dhisan yihiin magaalada liverpool ee dalkaasi ingiriiska dhinaca kale horeynta weli waxaa hogaanka haysa kooxda manchester city oo ku hogaaminaysa lix iyo afartan dhibcood waxaa kusoo xigtay manchester united oo leh shan iyo afartan dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta chelsea oo leh laba iyo soddon dhibcood liverpool oo ku jirta booska afraad waxay leedahay laba iyo soddon dhibcood dhinaca kale horyaalka talyaaniga ee zeriaada ciyaaro xiise leh ayaa dhacay kieva verona iyo roma ayaa shalayis arkay waxa ay ciyaartooda ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah isbaal iyo helas verona ayaa is arkay iyana waxay ku kala baxeen laba gool iyo laba gool napoli waxay ka badweysay fiorentina oo ay kala qaybsadaan barajo goola la-aan ah udanes waxa ay ka badisay kooxda kubadda cagta ee benevento oo ay dirtay laba gool iyo eber ac milan ayaa guusha ugu horreysay soo xareysay afartii kulan ee lasoo dhaafay ee zerieda gaar ahaan garoonkeeda sansiro waxaana ay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda crotone labada goolba waxaa u dhaliyay ciyaaryahan boneventura waxaana ay ka badisay kooxda bolonya sasuolo waxay laba gool iyo gool dirtay kooxda kubadda cagta ee karatone kala horeynta haddii aan eegno waxaa hogaanka haysa kooxda inter milan oo ku horkacaysa afartan dhibcood waxaa kusoo xigta napoli oo leh sagaal iyo soddon dhibcood yuventus ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo leh siddeed iyo soddon dhibcood roma waxay ku jirtaa booska afraad waxaana ay leedahay shan iyo soddon dhibcood xubinta ciyaarahana dhegaystayaal waa naga inta
mahadsanid nuur wararka haatan naga soo gaaraya magaalada muqdishona waxa ay sheegayaan in guddiga doorashada madaxa bannaan ee soomaaliya ay ka hadleen laba qorshe oo ku saabsan istaraatiijiyadda shanta sano ee soo socota khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaa si toosa ugu jira waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir si fiican ma ii maqashaa maxayse guddiga ka hadleen
saara aad baan kuu maqlaa guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaran waxay maanta soo bandhigeen qorsho maalmeedkooda la xiriira shanta sane soo socota iyo istaraatiijiyadda lagu gaari karayo doorasho dadweyne in dalka ay ka suura gasho marka la gaaro laba kun iyo labaatanka kulankan oo ka dhacay xarunta qaran ee muqdisho goobjoogna ay ka ahaayeen akhtaarta siyaasadeed ee kuwa hadda la diiwaangelishay iyo kuwa doonaya inay isdiiwaangeliyaan saaxiibada dowladda soomaaliya taageero xildhibaano iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa diiradda lagu saaray waxyaabaha ugu muhiimsan ee horyaalla guddigan waxayse guddigu qorshahooda shanta sano ay kusoo bandhigeen qabsoomida doorasho dadweyne inay ka dhacdo laba kun labaatan inaysan wax walwala ka qabin guddoomiyaha guddiga doorashooyinka xaliimo ismaaciil ibraahim xaliimo yare waxay khuftay in hanaankaas iyo qorshooyinka guddigu danacsan yahay haddii ay helaan taageerada dowladnimo iyo garab istaaga uga baahan yihiin dhammaan dhinacyada ay khusaysa arrintan inay tahay mid suuragalah wax qabsi inaysan ka qabin waxyaabaha kaleo kulanka looga hadlay ama dadka hadla waxaa ka mid ah wasaaradda qorsheynta soomaaliya oo iyaduna hanaanka qorsheynta doorashooyinka ee suuragalnimadeeda sheegeen inay garab taagan yihiin lana shaqayn doonaan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee heer qaran sidii doorasho dadweyne dalka kaa dhici lahaaday laba kun iyo labaatanka sahro aad iyo aad baad umahadsan tahay waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulla ayuu kaasi ahaa oo wararkii ugu dambeeyey ee kusoo kordhay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee soomaaliya nala sii socodsiinaya iyagoo faahfaasanna waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda nuur maxay noo xiga markaana sahra aan ku nasanno codadka farxihii fiska iyo nuur daalacay
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha kulamadii ugu dambeeyey
ubadka sida looga qarsho basaaso iyo uga dhowto markiiyotinta loogu fiira jacaylkana loo bilaa ubadka sida looga qarsho basaaso iyo uga dhowto markiiyotinta loogu fiira jacaylkana loo bilaa
codadkaasi nuur daalaca iyo weliba farxiyo fiska oon filaya inay kula lamaan tahay heeskaasi iftiin ayaan dhegihiina uga sii teganaaye nabadgelyo
Dareem balala shidaya